in ka badan saddex boqol oo kun oo qof ayaa bishan juun oo keliya ku barakacay colaado iyo rabshado isir ku salaysan oo ka dhacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo dalkaasi oo toddobaadkiina dhaafay lagu dilay in ka badan boqol iyo lixdan qof kadib markii ay isku dhaceen beeraley iyo xoolo dhaqato As the displacement uh, continues at this massive scale, fears, uh, fears are more people uh, will uh, try to seek safety in Uganda crossing Lake Albert.
maadaama dadka guryahooda ka qaxaya ay aad u sii tiro badanayaan waxaa laga cabsi qabaa in dadkaasi badankoodu ay nafta ula cararaan dhinaca uganda iyagoo ka tallaabaya harada albert badi dadka guryahooda khasabka lagaga saaray waxay rajo ka qabaan inay marun dib ugu noqdaan inkastoo kuwo badan ay muddo dheer ku qaadatay inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga waxaa ka mida qaxootiga falastiiniyiinta ah ee muddada dheer ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka jordan oo sheegay inaanay weli ka rajo dhigin inay marun dalkooda dib ugu noqdaan معقول يتخلوا عنها الوطن There is no way we will give up on our homeland. This is impossible.
ma jirto sabab aan uga rajo dhigno in aan mar un If we dalkayagii ku die, there noqonno are others.
inaannu iska ilaawna suurtagal maaha xitaa carruurta yaryar ayaan rajo beelin balse haddaannu dhimanno waa meesheeda qiyaas la sameeyey ayaa muujinaysa in tirada dadka dunida ee qaxootiga ahi ay ka badan yihiin tirada dadka waddanka faransiiska waxaana la sheegay in dadka ugu badan ee qaxootiga ahi ay ka qaxeen wadamada siiriya south suudan mayamaar iyo soomaaliya nanad keli waa agaasimaha hay-adda u n h c r ee xafiiska new york waxaanay sheegtay in qaxootiga ugu muddada dheer caalamka ay ka mid yihiin kuwa ka qaxay wadamada afghanistan iyo soomaaliya And when you look at those countries, you can see that both Afghanistan and Somalia have had markaad eegto waddamadan waxaa kuu muuqanaysa in afghanistaan iyo soomaaliya ay yihiin kuwo muddo dheer dadkoodu barakacayeen ku dhowaad afartan sannadood qaramada midoobey waxay sheegtay in celcelis ahaan maalin kasta toddobiyo soddon kun oo qof ay guryahooda ka barakacaan taasina ay keentay in tirada qaxootiga caalamku ay aad u sii badato dalka itoobiya ayaa ka mida wadamada dadkoodu ay aad u barakaceen sannadihii ugu dambeeyey waxaana la sheegay in saddex dhibic laba milyan oo qof ay barakaceen taasina ay ugu wacan tahay dagaallo qabali ku salaysan iyo abaaro dalka ka dhacay sidoo kalena itoobiya waxay martigelisay sagaal boqol oo kun oo qof oo qaxootiya oo ka kala yimid wadamada south suudan soomaaliya iyo eritrea nenad keli agaasimaha hay-adda u n h c r ee xafiiska new york waxay kaloo ay v o e da u sheegtay in dagaalada isirka ku salaysan ee ka dhaca wadamada itoobiya iyo kameruun ay yihiin kuwo kaalin weyn ka qaata tirada dadka guryahooda ka barakacaya ee kursii kordhaysa waxaana intaasi raacisay in dalka venezuela ay ka qaxeen afar milyan oo qof tan iyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii in Venezuela, where over, since 2015, over 4 million people have fled.
keli oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in dalka colombiya ay haatan joogaan ku dhowaad hal milyan iyo badh qof oo ka yimid waddanka venezuela oo qaxoonti ahaan loo diiwaan geliyey halka beeruhna ay ku sugan yihiin siddeed boqol oo kun oo qof wadamada turkiga lubnaan iyo jordan ayaa hoy u noqday qaxooti badankoodu siiriyaan yahay warbixinta qaramada midoobey ayaa ugu dambeyntii beesha caalamka ugu baaqday in maalgelin lagu sameeyo nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalo wadamada ay dadkani ka soo qaxayaan ee guryahooda xoogga lagaga soo saaray